Wasiiru Dowlaha Caafimaadka Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, Dr Muxyidiin Mukhtaar Macalin, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ayaa sheegay inay korodhay tirada dadka laga helay cudurka coronavirus ee deegaanada Hirshabelle, gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Boqol ruux oo laga baaray cudurka corona deegaanada Hirshabelle ayaa sideed iyo labaatan ka mid ah laga helay cudurka, iyadoo ruux ka mid ahna uu geeriyooday, sida uu sheegay Dr Muxyidiin Mukhtaar Macalin.
boqol kees oo la baaray labaatan iyo sideed kees ayaa qeyb ka noqotay dadka qabo ee coronaviruska ama cudurkan covid sagaal iyo toban kuwaasoo laba kees oo ajaaniib ah markaas ay qeyb ka yihiin runtii keisaska lasoo gudbiyey haddii aan hor ku hormarno gobolka shabeellaha dhexe waxaa runtii baaritaano fara badan oo la sameeyey laga soo bilaabo dhammaadkii bishii hore ilaa toban iyo sagaal oo bishan februaayo ah waxaana runtii la xaqiijiyey ama la helay keisas gaarayo ilaa sagaal oo ay ka mid yihiin saraakiil caafimaad amba ka shaqeynaya isbitaalada dowlad goboleedka hirshabelle khaasatan isbitaal goboleedka gobolka shabeellaha dhexe oo runtii ay qeyb ka ahaayeen dadka iyagaba la tacaalaya cudurkan oo laga soo maxaan ku yiraahdaa calaamadeeyey cudurka inay leeyihiin sidoo kale waxaa jiray keisas iyagana ee yimid isbitaalka baaritaano loo diray kadibna lasoo la ogaado cudurka inay leeyihiin sidoo kale waxaan rabnaa inaan halkan kasoo gudbino in asagana oo jiro keis markaas keis kamid a keisaska ugu horreeyey oo la ogaaday inuu u geeriyooday ilaah u naxariisto kadib markii la dhigay xaruntii markaas amba xaafadii markaas uu ka deganay magaalada calaamadihiina ay kusoo darsadeen wuxuu runtii noola soo sheegay xalay inuu geeriday geeriyooday keiskaas eebbaha u naxariisto sidoo kale waxaa jiro iyagana keisas intaas ka fara badan oo laga soo sheegayo gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne runtii keisaska lasoo ribood gareyna aada u fara badan yihiin oo xataa qeyb ay waxaa qeyb ka ah bukaano markaas iyaga ah ajaaniib oo markaas ka yimaadeen wadamada africa khaasatan south africa oo runtii laba keis iyagana qeyb ayay ka yihiin runtii waxaad dareemeysaa in aada ay u fara badan yihiin ee keisaska laga soo sheegayo magaalada beledweyne haddii loo fiiriyo magaalada jowhar inkastoo riboodka maalmaha ah aan lagu soo dirin riboodyada lasoo gudbiyo sababtana ay tahay markaas xiriirka ka dhexeeyo ama maxaan ku yirahdaa connectionkii hall markaas yani qeybtii u qaabilsan wasaaradda caafimaadka amba gene expertiga yaalo magaalada beledweyne iyo kan maxaan ku yirahdaa yaallo ama qaranka oo markaas yani information share sharinka aada u u yaraaday haddana aan ku dadaalayno in runtii si maalinla ah ay u helaan amba xiriirkii ama connectionka xumaa markaas la xaqiijiyo amba aada looga shaqeeyo si riboodka maalinlaha loogu soo diro magaalada beledweyne halka hadda si caadiyan ma maalin walba loogu soo gudbiyo magaalada jowhar runtii intaas waxay ahaayeen kiisaskii la helay guud ahaan dowlad goboleedka hirshabelle maalmihii lasoo dhaafay wasiiru dowlaha caafimaadka dowlad goboleedka hirshabelle doctor muxudiin mukhtaar macalin ayaa bulshada ugu baaqay inay raacaan talooyinka caafimaad ee dhakhaatiirta islamarkaana ay kala fogaadaan si looga hortago inuu faafo cudurka runtii waxaan rabnaa in aan ummadda reer hirshabelle iyagana aan ku baraarujino in ay markaas ay ka digtoonaadaan cudurkan aynan dhayalsan cudurkan waa cudur jiro waa maxaan ku yiraahdaa wejiga labaad ayaa hadda aada soomaaliya ugu faafay waa dareemi karnaa dhimashada ee laga soo sheegayo maalin walbo sitaal dimirtiini ee gobolka banaadir waxaan rabaa marka dadweynaha ku nool dowlad goboleedka hirshabelle inay ka digtoonaadaan qaataan talada caafimaadka amba bahda caafimaadka hadday noqon lahda wasaaradda caafimaadka talooyinka ay bixinayaan iyo wacyigelintaba iyo tiimamka ka shaqeeyo isbitaalada guud ahaan tiimka ka shaqeeya caafimaadka waxaan rabnaa in talada ay qaataan ay siinayeen dadweynaha waxaan dareemi karnaa cudurkan daawadiisa in ay tahay kaliya ka hortag daawada uu leeyahay cudurkan waa ka hortag ka hortagana wuxuu noqon karaa in dadkii laga wacyigeliyo loo sheego sidoo kalena waxaa loo baahan yahay qofka marka uu isku arko calaamadihii in uu yimaado xarunta ugu dhow si markaas loogu soo gudbiyo xarunta ou laabka markaas yaallo amba investigationka lagu sameeyo calaamadihii waan iska wada garnaa oo qofka markuu isku arko qandho fara badan neeftii ka cishoonto qunfac oo markaas daraay ah maqaleel ah dhammaan calaamadahaas muwaadin haddii aad isku aragtid waxaa lagaa codsanaya wasaaraddu kaa codsanaysa in aad timaadid xarunta kuugu dhow amba isbitaalka gobolka ama labada isbitaal aan yidhaahda ee labada gobol si tiimka ka shaqeeya ama markaas u tababaran ay kuu baaraan una socdaan xaaladaada caafimaad mar walbo caafimaadkaada oo aad ka shaqaysid wuxuu ku xiran yahay caafimaadka gurigaada amba waalidka dhin dhalinyaraha haddaa tahay adiga oo cudurka aada soo qaadid waxaa loo baahan yahay in aadan qarsanin maadaama adiga immun immunitigaada amba jirka awoodda u leeyahay jirkaada oo aada markaas u sarreeya aanadan u gudbin gurige haddii aada isku aragtid calaamadihii fadlan la xiriir xarunta kuugu dhow oo markaas wasaaradda u tag si lagu baaro sidoo kale waxaa rabnaa ee bulshada in ay yareeyaan fadhiyada meelaha oo markaas ay publiga isugu imaanaya inay yareeyaan muhiimadda caafimaadka ayaa ka muhiimsan in aada maanta soo baxdo aada imaadid meel markaas aada dareemi kartid cudurka saan baaxadda u leh oo ku faafayo in aada ka qaadid